maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk oo dhowaan wafdi uu hogaaminayo loo diiday inay basaboor diblomaasiga la siiyo si ay ugu safraan dalka koonfur afrika ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay arrintaas rooble oo hadda ku sugan dalka koonfur afrika ayaa waxa uu sheegay in ay arrintaani jirto dhibaatadana ay kala kulmeen dowladda federaalka taas oo sababtay in ay haraan qaar ka mid ah wafdiga uu isagu hogaaminayay waxa uu intaa ku daray in markii uu dib ugu laabto magaalada muqdisho uu la xisaabtami doono dowladda federaalka ee uu ku eedeeyey inay tacadiga u geysatay waxaan rabaa dad badan ayaa isoo weydiiyey wixii maalmahan dhacayay social media looga hadlayay safarkii aan halkan ku imaanaynay sidoo walaalkii cabdullah carab sheegay caqabada ayaa dhacay siday rabaanba ha u dhacaan laga soo bilowdo kowdii bishan februari ilaa labaatankii oo aan diyaaradda u soo raacaynay johannesburg ee khamiista ahayd waa labaatan cisho aniga iyo asxaabteyda mar kasta waxaan isku daynay inaan arrintaas aanan ka hadlin wixii dhacayna aan duubduub u laqno oo aanan dhib geysanin marka wixii dhacay waa dhaceen saaxiibbannaga mid ah dhibkii dhacay ayay u hareen dowladda hadda saaxiibbaday ay hogaaminayaan madaxdan ay u yihiin iyagana talaan ayaan siinayaa oo ah waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celinin oo dadka loo isticmaalin dadka waa isyaqaanaan madaxda waa istaqaanaa qofka hadduu iimaan qabo qofka kalena uu iimaan qabo waa xisaabtami karaan laakiin hadday kale iimaan duwan yihiin ma xisaabtami karaan markaan xagga tago saaxiibbaday waa u tegayaa waana la xisaabtamayaa kuwii dhibka geystayna in aysan dadka u dowladayn ay dowlad ula dhaqmaan sida dowlad laakiin aysan u dowladayn ayaan rajaynaya kuna boorinayaa madaxda hadda dalka xukunta hal fariin ayaan dirayaa inkastoo laga codsaday inaana sheegin odaynaan ahay nin ciid kugu rogay waxaan lahay waxba kuma gaarhsin laakiin calooshiisa ku tusa soo maaha ma ahan markii ugu horeysay oo xubna ka tirsan dowladda federaalka ama horay uga tirsanaa jiray ee u diida safaro dibadda ah